dowladda soomaaliya ayaa guulo ka sheegatay wejigii koowaad ee dagaalkii ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab guulahaasi ayaa isugu jiray kumanaan ay sheegtay inay ka dishay maleeshiyada ururka al-shabaab maraykanka ayaa ku sheegay dhulka ay al-shabaab ku weysay wejiga koowaad ee dagaalka saddex meelood meel dhulkii ay ka talinaysay dagaalka ka hor oo qaarkood ay ku sugnayd toban sannadood ka badan afyaanka al-shabaab cali maxamuud raage oo dhowaan ka hadlayey dagaalka ayaa ku tilmaamay wejiga koowaad ee dowladdu guulaha ka sheegatay mid fashilmay ciidamada soomaaliya oo taageero ka helaya ciidamo ka socda wadamada safka hore iyo saaxiibada soomaaliya oo ugu horeeyo maraykanka ayaa hadda maraya gebagabada qorshaha wejiga labaad ee dagaalka sida saraakiil magacooda ka gaabsaday ay u sheegeen barnaamijka elayska v o eda wejigii hore ee dagaalka warbaahinta madaxa bannaan fursado badan uma helin kasoo warramidda goobaha dagaalka si ay xog dhaba oo madaxa bannaan uga soo gudbiyaan ama ay u xaqiijiyaan sheegashada dowladda iyo al-shabaab marka ay timaado khasaaraha guulaha iyo xogaha kale ee dagaalka maxamed cabdiwahaab waa agaasimaha idaacadda risaale ee magaalada muqdisho waxa uu walaac ka muujinayaa sida ay saxaafadda xurta ah fursad ugu heli karto tabinta wejiga labaad ee dagaalka warbaahinta soomaaliya ee madaxa bannaan aaday u dhiban tahay gaar ahaan xilliyadan hadda dagaalada lagu jiro oo socda waa ugu daran tahay hadda wejiga labaad oo madaxweynuhu ku dhawaaqay ciidamada aada sheegaysid oo aan admis ka tirsanayn dhibaatooyinay geysan karaan kuwa aan ciidamada dawladda ahayn ee macawisleyda ee cid la xisaabtamay aysan jirin kuwa dawladdaa samayhaya mararka qaar ciidamada banaanka ka imaanaya iyo waxaas kala duwan sidii dhacdooyinka ay samaynaya ama ka dhici kara oo dhibaatada loosoo tegi lahay waa wax adag u baahan in la sameeyo maxamed cabdiwahaab ayaa sheegay inay jiraan caqabada haysta wariyaasha oo u diidaya inay galaangal u helaan xogta saxda ah ee madaxa bannaan horta qolooyinka kasoo horjeeda oo al-shabaab iskaba dhaaf ba iyaga kuwaas inaysan tixgelin siinayn waa ognahay waana ka warqabnaa tixgelina umahaayaan warbaahinta iyo nimankaasna waa ogtaho weligoodayba ay dagaal kula jireen maxaa yeelay haddee maba maba u sameysnaba ayagu inay inay warbaahin madax banaan iyo siday u shaqeyso iyo inay wixii la rabay ay sameyso ayaga agtooda maba laga ogola meel ay joogaanna warbaahin madax banaan kama shaqeyso waa ka warqabtaa muqdisho xilligii ay qayb ka joodi jireen dhibaatadii inta yaroo meesha ay joogaan jooga ay ku hay jireen marka horta qoladaas ayaga maba laga filanayaba sidii la rabay inay wax u jebiyaan laakiin qolada la rabay inay warbaahinta madax baneeyaan oo wariyaasha ay u ogolaadaan inay goobaha dagaalada ay ka dhacaan iyo meelaha laga saara nimankaas ay tagaan oo si madax banaan ay warbixinada iyo xogaha ka jira ay usoo bandhigaan la rabay ayaan laga haynin dowladda federaalka ma ogola in la sheego wax ka duwan waxa ay iyaga rabaan inay sheegaan wasiir ku-xigeenka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf al cadaala ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo in wariyaasha laga hor joogsado ama aysan fursad u helin soo tabinta xogta dhabta ah ee goobaha dagaalka
waa mahadsan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhegeystayaasha runtii horta dee dagaalka hadda dalka ka socdaahay waxa uu ka socdaahay intiisa badan waa dhul nimanka khawaarijta ay muddo badan haysteen haysashadaas ay haysteenna ay keeneen inay baabi'iyaan oo ay la dagaalamaan dhammaan nuucyadii warbaahineed ee dalka ka jiray qalabkii warbaahineed ee jiray ay la wareegeen isla markaana waxyaabihii wariyaasha u sahli lahaa inay shaqooyinkooda qabsadaan oo dhan ay baabi'iyeen oo dhibaato maaragta weyn ay u geysteen sidoo kaleetana waa dhul fog oo ay adag tahay in maaragta si sahla lagu gaaro ama wariyaashu ay si sahla ku tagaan gaaristiisa waxaa kaloo uu yahay dhul ay ka jiraan xaalado maaragtay cabsi leh oo mararka qaarkood dad maaragta caadi ah ay ku adag tahay inay tagaan oo maaragtay ku dhaqdhaqaaqaan hadday ahaan lahayd miilooyinka ay dhulka ku aaseen ama nuucyada dagaalka oo ay isticmaalaan iyo arrimahaas oo dhan marka horta marka koowaad arrimahaas annagoo aad iyo aada uga taxadarayna waxaan xil weyn runtii maaragtay dowladda soomaaliyeed mas-uuliyaadkeeda iyo siyaasiyaadkeeda ka mid a in badqabka wariyaasha laga shaqeeyo lagana taxadara ammaankooda marka taasi horta caqabad ayay runtii ahayd hase ahaatee ayadoo sidaasa ayaan ku dadaalnay in maaragtay saxafiyiintu ay helaan wararka halkaas maaragtay wax alla wixii howlgalka socda wara ee ka soo kordhay in saxafiyiintu ay si deg dega u helaan si joogta ayaan shirar jaraa'id u qabanaynay usoo saaraynay warar deg dega saxaafadoo dhanna runtii si isku mid ah ayaan maaragtay wakhti qura warka ula wadaagaynay oo aan ugu gudbinaynay marka runtii annaga aragtideennu waa in saxafiyiinta soomaaliyeed si madax bannaan ay xogta u helaan waa inay galaangal iyo awood u yeeshaan in alla intii la awoodo inay furmaha tagaan oo maaragtay ay ay iyo meeshii kaleo ay tegi karaan ee suurtagala laakiin wariyaasha iyo muwaadiniinta kaleba mas-uuliyad ayaa naga saaran amnigooda meeshii aan u aragna inay khatar uga imaanaysana dowladda mas-uuliyad gaar ah ayaa muxuu ahaa ka saaran waxaan aaminsannahay in alla inta awoodeenna ah ee aan keri karnay ee saxafiyiinta noloshoodana aan halis ku ahayn inaan isku daynay in saxafiyiinta aan maaragtay u sahlno meelaha ay tegi karaan amni ahaan inay tagaan oo wararka ay ka soo tabiyaan xilliyada dagaalada waxaa la sheegaa inay soo kororto khatarta ay la kulmaan wariyaasha soomaaliyeed sababo la xiriira dhinacyada ooda fira dhexdhexaadnimadooda iyo tababaro kasoo warramidda goobaha colaadaha oo aysan inta badan wariyaashu helin wariyasada cabdi tahliil waxa uu ka tirsan yahay telefishinka universal waxa uu ka mid ahaa wariyaal wejigii koowaad ee dagaalka ka soo warramayey goobihii la isku fara saaray sagaal iyo tobankii bishii luulyo ee sanadkii tegey sida waxa uu ka mid ahaa wariyaal uu dagaal ku qabsaday deegaanka aato ee gobolka bakool oo ay weerar ku qaadeen maleeshiyada ururka al-shabaab xilligaas oo magaalada ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gobolka u tegey inay gargaar gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen waxaa kaloo uu halis ku galay dagaal isna deegaanka hilowla gaab oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ka dhacay barnaamijka eleyska ayuu uga sheekeeyey khatarihii ay la kulmeen subax waawe aroortii ayay ahayd ayaan u joognay ayaa magaalada hoogiyaal ayaa kusoo dhacay hoogayaasha kadibna baabuur qarxaya ayaa soo galay xero aan sidaa nooga fogeyn ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda kadib waxaa dhacday dagaal toos ah maalinkaas waxay ahayd maalinka ugu horreysay oo aan arkayna dagaal toos oo ka dhacaya oo meel aan joogna lagu soo qaaday dagaalkaasi inuu ahaa dagaal mid aada u culus la adeegsanaya horta noocyadiisa kala duwan annaga ka saxaafiyiin ahaan goobtaas ku sugnaa waxaa nagu dhacay in ciidamadii defence ay kala galeen nimankii saraakiisha madaxda ahaa meel loola cararay meel cidla aan soo istaagnay marka markaas waxaa dhacday inaanu meel xero ciidana hosaan oo kale madaxda inaan ahaanay xeradii ciidanka ah haddana ciidankii ay jadaal loo soo celiyeen meel baabuur ah oo baabuurta ay taagnaayeen baabuur saas sidii aan istaagnay baabuurtuna ay tahay yoolka ugu badanoo markaa sida xabaduhu ay kusoo dhacayaan oo kooxda weerarka soo qaaday ay rabtay inay qabsadaan markii aanu abaar dagaalka uu socday dagaalkiina uu aada u xoogeystay oo aanu garan weynay meel aanu aadno maadaama ciidamada defence ay ku jiraan annagii dad hubaysan aana ahayn muuqaalo wixii aan qaban karnay markaasi aan qabanay inaanu ama ka baxdaan goobta dagaalka oo bal goob xoogaa u jidda oo xabaddu aysan soo gaari karin a tagtaan aba gaari ayaanu wadanay gaarigii ayaan haysanay kadibna waxaanu go-aansanay maadaama dagaalku uu sii cuslaanayo inaanu aamino dhanka dowla deegaanka soomaalida oo xaduudda uu la wadaago deegaankaasi dagaalku uu ka dhacay markii aanu tagnay deegaanka deegaan lagu magacaabo godgud ayaan tagnay oo gudaha hoose etoobiya ah halkaas waxaa dhacday maadaama deegaanka si fiican aan nooga aqoon annagana laga aqoon inala xiro oo ciidamada halkaas ku sugnaa ayna xiraan saddex maalin ayaan halkaas aanu ku xirnayn na lamana aqoon taasina waxay keentay deegaanka oo na aqoon oo aqoon looga lahayn inaan halkaas ku xirnaano taleefanadana laga qaado meel contact aan ka samayna aan weyno dagaal waxaa jira aanu joognay oo ka dhacay deegaan lagu magacaabo lowlagaab oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe sidii kii lamida inkastoo markaas khibradda iyo kasoo warramidda goobaha dagaalka ay ka sunayd kii hore waxaa dhacakaas in dagaal uu ka dhacay isla sidii oo kale khataro badan ayaa ilahay nagu soo badbaadishay wariyasada ayaa wariyaasha soomaaliyeed ee doonaya inay goobaha dagaalka ka soo warramaan iyo dhinacyada dagaalamaya fariintan u diray waxaa loo baahan yahay wariyaasha kow intaysan ka fakerin xog iyo inay dadka xog usoo gudbiyaan in naftooda ay ka fakeraan in wax kasta ay muhiimadda ka horumariyaan naftooda iyo badbaadadooda kooxahana waxaa looga baahan yahay halkaas ku dagaalamaya in wariyaasha tixgelin gooniya ay siiyaan wariyaashu waa madaxa bannaan yihiin dhinaana lama safno wariyuhu markuu aadahayo meesha meesha uu aadahayo ka horta xog fiican inuu ka hayo inuu u diyaargaroobo inuu aadahayo goob dagaal ka dhacayo oo goobta dagaal ka dhacayona aysan lamid ahayn goobaha nabaddu ka jirto oo caadiga oo laga soo warramo marka inuu si buuxda ugu diyaargaroobo meesha xog fiican inuu ka hayo in deegaanka si fiican uu haddii uu yaqaanona waa okay haddiiusan aqoonina deegaanka si fiican in u kala barto haddii lacala xaaladdu ay xumaato meel uu aadi karo si uu u garto in qalabka looga baahan yahay oo uu isticmaalayo oo uu isticmaalayo inuu wax ku sameeyo inuu sidoo kale u diyaargaroobo oo qalabkaasi uu ahaada qalab ugu talagalay goobaha dagaalka lacala waxaad arkaysaa mararka qaar waxaa nagu dhacaysay inaan boortooyin waaweyn wadanay oo qaar ka mid a dadkii aan la soconay iyo mas-uuliyiinta aan la soconay ciidamada la socda ama waardiyahay ay kaa shakinayaan marka in boortooyinka iyo waxyaabaha necessariga ah muhiimka aan ahayn in wariyaashu ay iska dhigaan in haddii ay heli karaan jaakadii price ay ku qornayd ay qaataan koofidii maxamed cabdi wahaab ayaa isaga aaminsan in mushkiladda aysan ahayn tababarka wariyaasha ee ay tahay sidii ay galaangal ugu heli lahaayeen kasoo warramidda goobaha dagaalka waa leeyihiin wariyaasha tababaro badan oo fara badan oo ku saabsan dagaalada iyo waxaasoo dhan waa la siiyey laakiin muhiimaddu waxay tahay dagaalada sidii la rabay ma u tebi karaan oo ma awoodaan inay meeshiiya tagaan wixii dhacay oo jiray ay sheegaan waxa laysku haystay intaas waa moomiin waa leeyihiin tababaro waa awoodnaa anaga waa samayn karnaa inaan samayn laakiin markaan isku dayna inaan soo bandhigno awood umalihi inaan soo bandhigno wax lidike ahaana loo adeegsanaa waxay ku leeyihiin al-shabaabaad u adeegay war aniga al-shabaab uma adeegaayey dhacdada taagan oo meesha ka jirta inaan soo bandhigaan rabaa haddii aan dhacdada lasoo bandhigin berris kan kale see looga taxadira waa in lasoo bandhiga soo maha dhinaca kale wasiirka warfaafinta soomaaliya daawud aweys jaamac ayaan weydiiyey qorshaha dhinaca warfaafinta ee dowladda soomaaliya ee ku aadan wejiga labaad ee dagaalka
waad mahadsan tahay sidaad la soctid dagaalka ka dhanka khawaariijta waxau ka kooban yahay saddex qaybood qayb waa dhinaca militariga qayb waa dhanka dhaqaalaha qaybna waa dhanka ideolojiyadda warbaahintu ay qayb ka tahay saddexda qayboodna mar walba waa kuwo isbarbar socda waa run wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka khawaariijta ayaa dhowaan bilaabanaya saddexda qaybood ee dagaal ka kooban yahay aan soo xusayna mar walba isdaba socdaan warbaahinta dowladda kaalinteeda ayay dabcan ka qaadanaysaa howlgaladan waxaan shacabka mar walba la wadaagi doonaa halka ay wax marayaan deegaanada cusub ee laga xoreynayo cadowga xaaladaha nololeed ee shacabka deegaanadaas ku nool barnaamijka xasilinta ee laga barbarwado dagaalka iyo dhammaanba wax alaale wixii loo arko inay kaabayaan howlgalada ayay warbaahinta dowladda shacabka la wadaagi doontaa haddii ala yiraahdo xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya horeyna usoo ahaa weriye iyo difaaca xuquuqda wariyaasha ayaa isaga aaminsan in dowladda soomaaliya ay fursad u siiso wariyaasha in si madax bannaan ay xogta uga soo tabiyaan goobaha dagaalka iyo deegaanada al-shabaab laga xoreeyo mahadsanid runtii wariyaasha soomaaliyeed aada bay muhiim ugu tahay in ay fursad u helaan inay gaaraan goobaha ay howlgalladu ka socdaan gaar ahaan wejigan labaad ee bilaabanaya sababtoo ah wariyaashu waxay heli karaan xogta rasmiga ah iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka deegaanadaas oo muddo dheer al-shabaab ay gacanta ku hayeen ama ay maamulayeen muddo maaragtay shan iyo toban sano meelaha qaarkood ku dhow amaba ka badan dadkaas waa dad maaragtay xaalado culus iyo nolol adag ku noolaa oo qaarkood aanay nolosha caadiga ahee qof uu ku noolaado aan ku noolayn loo ogolan inay maaragtay social mediaha isticmaalaan meelaha qaarkood teleefanada smartphomeka maaragtay aanan heli karin waxyaabo fara badan cariiri waxyaabihii maarata entertainmentiga ahaa loo diiday waxaasoo dhan maaragtay oo qofka bani aadamka ahee xataa uu u baahnaa aan maaragtay fursad loo siinin dadkaas waxay nolol adagay ku jireen marka waxay u baahan tahay in xaaladoodii dhabtaha laga wareysto la ogaado weliba war ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ama dhinacyada iska soo horjeeda oo runtii waryuhu waa qof dhexdhexaada wuxuuna ogaanayaa xogaha rasmiga ee ka jira marka aniga fursad weyn ayaan u arkaa in la siiyo wariyaasha weliba maaragtay la ilaaliyo ammaankoodana maaragtay la ilaaliyo iyagoo laftoodana ay noqdaan kuwa tababaran oo qaarkood sita qalabkii loo baahnaa oo maaragtay qaato qalab kasta oo loo baahan yahay ay maaragtay si aanay dhibaato usoo gaarin ay aada u taxadiraan marka ay tegayaan meelaha howlgalladu ay ka socdaan oo marka la xaqiijiyo amniga sababtoo ah nimankan khawaarijta marka ay meel ka baxaan mararka qaarkood waxay dhigaan waxyaaba qarxa iyo wax lamida marka runtii dowladda soomaaliyana waa maaragtay waa ku dhiirigelinaynaa sababtoo ah wariyaashu xogta ay u baahan yihiin shacabka soomaaliyeed ay soo bandhigayaan waana ku dhiirigelinaynaa in wejiga labaad ay qeyb weyn ku yeeshaan oo ay kasoo waramaan xaaladaha ka jira deegaanadaas oo dhan sida ku xusan warbixinada guddiga difaacayaasha xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada new york ee dalkan maraykanka ee marka lasoo gaabiyo la yidhahdo c b j soomaaliya waxaa lagu dilay shan iyo siddeetan wariye intii u dhexaysay sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa iyo labada kun saddex iyo labaatanka waxaa intaa dheer dhaawaca xarigga iyo caburinta kale ee ay wariyaasha kala kulmaan dhinaacada is haystay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadannay fursadaha ay wariyaasha madaxa bannaan u heli karaan kasoo warramidda furimaha dagaalka iyo goobaha al-shabaab laga xoreeyo soomaaliya xilli dowladda soomaaliya ay gebagabo marsiinayso diyaargarowga wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka al-shabaab barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaali com ama boggeenna facebook intaan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo